Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeya gaasmaad Cabdiraxmaan Aadan ayaa hay-adda tika kala wareegay agab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalka ciidanka asluubta ee Muqdisho Community Hospital. Qalabkan oo ah mid baahi weyn looga qabay isbitaalka ayaa munaasabada lagu wareejinayay waxaa goobjoog ahaa madaxda hay-adda tika, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka isbitaalka iyo taliska asluubta Soomaaliyeed. Cabdisamed Salaad Mukhtaar oo ka socday hay-adda tika ayaa sheegay in qalabkan uu ka mid yahay dadaalada lagu taageerayo adeegyada caafimaad ee isbitaalka Muqdisho Community.
isbitaalka muqdisho community hospital Een, waxaan qalabeyn u sameynay isbitaalkan oo maamulkiisa uu hoos tago ee, ciidanka asluubta soomaaliyeed Een, waxaan ku faraxsanahay in aan hawshan quruxda badan aan dhammayno maanta oo isugu jiro hadday sariirihii tahay hadday isu- ee, qalabkii oo wadnaha haddii ay tahay qalabkii mashiinadii kale ee muhiimka u ahaa ICU-da howlaheedoo dhan waa soo dhammaystirnay waxaana rabnaa hadduu ilaahay idmo inaan ku wareejinno ma- eh, mas-uulka ugu sarreeya eh, ciidanka asluubta soomaaliyeed dhanka kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeya gaasmahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka mahad celiyay qalabka lagu wareejiyay.
waxaa meeshaan yaalla qalab aad u qaali ah oo inoogu deeqday hay-adda horumarinta turkiga etiko waxay ka dhinnayd isbitaalka ciidanka asluubta community hisbitaal ayay ka dhinnayd wax weyn ayay noo keentay hay-addu oo qaali ah aadna nooga maqnayd isbitaalkana wax ka maqan ah marka hore waa u mahadinaynaa hay-addii waa ugu mahadcelinaynaa waa u mahadcelinaynaa waana u mahadnaqaynaa alaabta ay noo keento qaaliga ah sida ay noo garab qabteen ay noo garab istaageen isbitaalka ayaan ugu mahadcelinayna waxaana leenaha intaa iyo inka badanna waa inka filaynaa inaad noo keentaan isbetelkiina waa kan maanta ugu qurxan yahay saako ugu qurxan yahay waana mahadsan yihiin hadday sariiro tahay hadday qalabkaas wadnaha ay tahay hadday maaragtay waxa wax lagu baaraya ay tahay oo dhan ayay noo keeneen mahaddaas ilaahay ka sakow ayaga iskale tan kale wixii dhimanna waa inka sugaynaa inaadna garab qabataan oo aad waxnala qabataanna waa inka sugaynaa dadka ka shaqeeyeyna waa u mahadcelinaya alaabtan in la keeno waxaa sababay ninka la yidhaaha qalabkan caafimaad oo lagu wareejiyay cisbitaalka muqdisho community ayaa ah mid qayb weyn ka qaadanaya dadaalada lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee uu bixiyo cisbitaalka muqdisho community